qabyaalad laalush qaadasho qadafka iyo dhacdooyinka oo la buunbuuniyo waa qaar ka mid ah ficilada aan waafaqsanayn anshaxa saxaafadda ee ka dhaca warbaahinta soomaalida waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horraysay ee barnaamijyo taxan oo aynu kaga hadlayno anshaxa saxaafadda waxaa soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya haaruun macruuf
dalka britain waxa uu ka mid yahay waddamada ay warbaahintu leedahay awood weyn iyo xorriyad buuxda haddaba dood ballaadhan ayaa dhowaanahan ka socotay dalkaasi kadib markii warbaahinta qaarkeed ka baxday xuduuddii iyo qaanuunkii anshaxa saxaafadda ayna u gudbeen inay dhibaateeyaan muwaadiniinta dalkaasi jamaal cusmaan waa wariye ka tirsan telefishinka janal for ee dalka britain waxay teleefanada si qarsooni ah uga duubi jireen dadka qaarkood ama dadka caanka ah ama dad masaakiin oo dhibabi ku dhaceen bay ka duubi jireen si ay xogta halkaas uga helaan taasna waa saxaafadda wax ay kasoo horjeedo lamana ogola waana akhlaaq xumo adig tiiba ku bilowday buuqu markii ay bilaabatayna waxaa la ogaaday waxyaalo kaloo badan inay iska jiraan oo tusaale ahaan booliiska qaarkood iyo suxufiyiinta ay xiriir hoose leeyihiin inay wararka isa siiyaan ay xataa qaarkood lacaga kala qaataan siyaasiyiin badan baa la ogaaday inay kuwa suxufiyiinta ah qaarkood xiriir hoose laleeyihiin inay wax isdhaafsadaan marka adug saasoo ku bilowda laakiin ceebo badan baa iska soo baxay oo saxaafadda ingiriisku ay ku dhaqmayeen qaladaadka suxufiyiintu ay sameeyeen marka laga tego telefoonada iyo ee u k maxaa kaloo ka mid ah tusaalayaal kalesi khaladaad khaladaad badan bay sameeyaan marka la marar badan bay been sheegaan kuwan aan kuu sheegayo tabloidska ama reer sobka la yidhaahdo beentaana waxay ku xidhan tahay hadday qof ka sheegaan caan ahoo lacag leh qofkaasi wuxuu awoodaa wax laibal la yidhaaho inuu sameeyo maxkamad la aada laakiin qof miskiina hadday ku xadgudbaan oo kale inta badan qofka miskiinku ma awoodo dhaqaalo uu uu iyaga ku challenge gareeyo ama uu maxkamad ku geeyo marar badan baa jira hadda dadka soomaalida ah ama dadka ajinabiga ay aada wax uga sheegaan mar baa jira xataa ay qoreen soomaalidu dameerihii wadanka iyagaa cunay dameerahay soomaalidu cunaan oo kale marka taasoo kale qof caana hadday ka sheegi lahaayeen meel baa lagaga soo hadhi lahaa wayna raaligelin bay ka bixin lahaayeen laakiin waxay og yihiin dadka masaakiinta oo oo kale dhaqaale ay ay ku qabsadaan looyaro oo ay ku dacweeyaan waana process dheer oo dhaqaalo badan ku baxayo marka xataa beer bay sheegaan wax kale iska dhaafo ajinabiga qaarkood aad bay ugu sacrifalaan waxyaalo badan bay ka sheegaan si aan sheegayo dadka caanka oh oo kale xanan badan iyo hebel baasaa sameeyey heblaayasaa sameysay bay sameeyaan teleefanada si qarsoodi ah bay u duubaan laaluushiyay bixiyaan marmarka qaarkood iyaga suxufiyiintu marmarna iyaga wax la siiyaa warbaahinta britain qaarkeed waxay meel uga dhacday sharafta shakhsiyaadka caanka ah ee dalkaasi kadib markii ay ka baahiyeen warar been abuur ah waxaana ugu dambeeyey barnaamij ka baxa telefishinka b b c da oo mid ka mid a xubnaha aqalka odayaasha si qaldan ula xiriiriyey faraxumayn sannado hore loo geystay dad carruur ah haddaba su-aashu waxay tahay haddii warbaahinta u k oo ka howlgasha waddan ay sharciyo iyo qaanuunka saxaafadeed ka jiraan ay ku kacday xadgudubyadaas anshaxa lidiga ku ah maxaa laga filan karaa warbaahin aanu u degsanayn qaanuun saxaafadeed oo haga oo ka jirta waddan aan sharciyada ilaalinta xuquuqda muwaadinka aysan suurtagal ka ahayn xilligan jamaal cusmaan ayaa mar kale sharaxaya markaad fiiriso waxyaalaha isku mid yihiin baa jira laakiin anu waxaan isleeyahay kuwa websaydyada soomaalida ka sii xag jiraba marka la fiiriyo sababtoo ah kuwani waxyaalaha ay qoraan ay dadka beenta ay ka qoraan oo kale wax ma aha joogto ah ama ma aha lama dhihi karo mar walba ay qoraan laakiin waa khaladaadyo ay sameeyaan mararka qaarkood marar badanna waxaa dhacda dadka matalan akhristayaasha ohoo kale inay inay soo ataagarayaan ay dhahaan waxaas aad sheegteen waa beenay durbo ka noqdaan oo kale marka waxaa jirta xataa haddii aanu qofkii dhaqaale haysanin uu meel la tago dadka akhristayaasha ihi in ay jawaab ka bixiyaan markaaba oo ay ka noqdaan marka taas lafteeda waxaad moodaa inay yarayn karto xataa beenaha ay sheegaan saxufiyiintan waddankan ee kuwa tabloidka la yidhaahdo laakiin kuwa soomaalida website-yada oo kale marka la fiiriyo waa taasoo aada u fogaatay oo qofku xataa wax uu ka baqayo iyo wax celinaya iyo wax akhlaaqa ayna jirin oo wuxuu rabo iska qorayo marka way jirtaa waxyaalaha ay ka siman yihiin ama isaga mid yihiin laakiin waxaan isleeyahay websaydyada soomaalida xoogaa kasii xag jira marka la fiiriyo runta asluubta iyo dheelitirnaantu waa qodobada aasaasiga u ah warbaahinta balse waxaa cad in qaybo ka mida warbaahinta soomaalida ay si cad ugu tunteen mabaadi'daas aasaaska u ah anshaxa saxaafadda haddaba aynu hoos ugu dhaadhacno caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca anshaxa ee haysta warbaahinta soomaalida bal marka hore aan isweydiinay maxaa looga jeedaa anshaxa saxaafadda su-aashaas waxaan weydiiyey maxamed abshir walde oo hore u ahaan jiray suxufi haatanna ah la taliyo madax bannaan anshaxa saxaafadda ama hufnaanta waxaa laga wadaa hadal aruursan marka aad sheegayso oo aan cidna wax u dhimin oo aan qadaf ahayn oo aan meeshiisii uu ku habboonaa ka baxsanayn oo ka fogayn waxaa kaleeto oo laga wadaa inayan beeni ku jirin waxaa laga kaloo ka mida inayan eex lahayn oo dhinac uusan u bursanayn waxaan u malaynayaa intaa iyo in badan oo dhani waa ka mid anshaxa iyo hufnaanta warbaahinta haddaba sharaxaadaas uu bixiyey maxamed abshir walde aynu garab dhigno qaar ka mid ah wararka ay tabiyeen warbaahinta soomaalidu bishii nofembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay mid ka mid a siyaasiyiinta muqdisho ayaa wacay qaar badan oo ka mid ah idaacadaha ku hadla afka soomaaliga waxaana uu u sheegay in diyaarad laga leeyahay dalka eritreya oo hub u sida al-shabaab ay ka soo degtay magaalada baydhabo warkaasi oo markii dambe ay adeegsadeen waddamada itoobiya iyo kenya oo cunaqabatayn adag la doonaya eritreya balse markii ay arrintaasi baadhitaan ku sameeyeen guddiga cunaqabataynta ee qaramada midoobay waxaa caddaatay inaanay jirin diyaarad ka soo degtay magaalada baydhabo xilligaas la cayimay bishii febraayo ee sannadkan mid ka mida warbaahinta muqdisho ayaa tabisay in duqayn ka dhacday agagaarka lambar lixdan ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan al-shabaab oo ay ka mid ahaayeen culimo caan ah oo la yaqaano oo uu ku jiro sheekh xasan maxamuud takar warkaasi oo markii dambe been abuur noqday cudurdaarna aan laga bixin qaar ka mid ah bogaga internetka ayaa toddobaad walba warar been abuur ah oo isugu jira aflagaada iyo xurmatir ka baahiya shakhsiyaad kale oo isugu jira siyaasiyiin shaqaalaha gargaarka iyo xataa suxufiyiin kale cabdulqaadir shira faarax waa suxufi ruugcadaa ah tifaftirana ka ah wargeyska kasmo ee ka soo baxa magaalada london adu maxaad dhihi lahayd waa dhibaatada ugu weyne anshax darada ee ee taagan ee warbaahintu ay samaynayso runtii waxaan dhihi lahaa yacni sugnaanta wax la baahinayo oo kooban yacni aan aan aada looga taxadirin waa mid xaqiiqa ahaanshaha wararka xaqiiq ahaanshaha waxa informationka la bixinayo n waa mid weeye midda labaad oo aan isleeyahay waaba kasii walwada badnaan kartaana waxaa weeye waxaa la bixinayo markay qabiil iyo reer ay related la noqoto waxa weye waa kasii culays badanta cabdulaahi maxamed xasan balaag waa agaasimaha hoyga warbaahinta ee muqdisho media house oo ah hay-ad u gargaarta suxufiyiinta waxaana uu ka mid ahaa aasaasayaashii warbaahinta madaxa bannaan kadib dhicitaankii xukuumaddii maxamed siyaad barre kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii maxaa ka mid a waxyaabaha mas-uuliyad darrada xirfadeed xambaarsan ee dhaca warbaaxantii tiro laguma soo koobi karo laakiin waxyaabaha qofka saxafiga ah oo mas-uuliyadda saaran ay ugu horeyso ay tahay waxa weeyaan warka gacantiisa soo gala ama qormada maqaale ee uu qorayo marka hore intuusan bulshada u bandhigin isagu inuu dhowr mar isweydiiyo ereygan ama warkan ama qormadan ma tahay mid sax ah oo aada bulshada soomaalida u gudbinaysa haddaad u gudbisid maxaa feedback ah oo ka imaan kara ma tahay mid anshaxa soomaaliyeed iyo anshaxa diinta ay soomaalidu aaminsan tahay islaamka ah mid ka turjumaysa oo aan waxba u dhimayn ma tahay marka mas-uuliyaddu waa mid qofka gelinaysa walwal gelinaysa shaygan masaxaasi beenteeda ma habboon tahay haddii ay u arko xataa sheegay inuu habboon yahay mararka qaarkood waxaa ku qabanaysa xilligan iyo goobtan iyo saacaddan xataa ma ku habboon yahay mararka qaarkood ku gaarsiinaysa marka shayga qofka inuu ku kalifi karo inuu isagu laftirkiisa nafsadiisa la dagaalamo ka hor intuusan mataqaana bulshada usan usoo bandhigin oo ay wadan kugu qabato shaygan masaxaya sii beenteeda ama ma ma habboon tahay inaad sii deysa mise inaad joojisa waxaa ka mid a waxyaabaha maaragtay mas-uuliyad darada ka baxsan warar qalada oo la baahiyo sixitaan aan laga dabageynin qof sharaftiisa meel looga dhaco qof amnigiisa wax loo dhimo maxaa ka mida waxyaabaha aada xasuusato markaad arrimahaas fiiriso
maalin dhaweyd oo loo dabaaldegayay maalintii human rights day maalintii xuquuqda aadanaha adduunka ayaana waxaan kamid ahaa dadkii goobjooga ahaa marka mas-uul ka tirsan dawladda oo goobta ka hadlay ayaa wuxuu yidhi ana safar ku maqan ayaa waxaan ka arku yidhi saxaafadda qaarkood websaayadaha u badnaadaane inay yidhaahdeen mas-uulkan cudur cudurada aan dawada lahayn ku dhacay ayuu halkaas u joogaa oo dawa mataqaana oo ku qaadanaya marka waa waxyaabaha mararka qaarkood la xusi kara ayay kamid tahay in qof saxafi ah inta qaleenka u qaato shay uusan hubin ama ugu talagalaba inuu mas-uul ama shaksi ama koox ama hay-ad uu isku dayo inuu mataqaana xadgudub uu ku sameeyo marka dhacdooyinkaasi runtii waxaad moodaa way way fara badan yihiin qofka saxaafiga ah hadduusan damiirka celin aysan jirin mataqaana sharci xakameynayna uusan jirin waa arrimaha marka fakeynaya inay dhacdooyinka noocaasi ay ay sii fara bataan oo maaragtay markasta ay faafinaadaan
isweydiintu waxay tahay sidee ayaa qaladaadka baaxaddaas leh ay u dhacaan burhaan axmed daahir waa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed oo ay hoos yimaadaan afar boqol iyo sagaashan suxufi maamulka warbaahinta marka la yidhaahda waa hawl ku cusub inta badan dadka warbaahinta hadda maamula oo samaystay idaacadaha ama telefishinada iyo marka waxaad moodaa hanaanka mas-uuliyad qaybsiga oo siiba tafaftirka iyo loo baahan yahay habka tafaftirka iyo doorka tafaftirka inta badan xoogga lama saaro oo shaqadaas waxaad moodaa shaqa inay tahay inta badan aan aad loola socon ama aada muhiimadda ay u baahan tahay la siiyo waana waxa ugu muhiimsan oo maaragtay arrimaha wartabinta quseeya weliba xagga anshaxa oo newsroomka marka laga hadlayo arrinta ugu culus waa hawsha tafaftirka marka kaalinta tafaftirkuna waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay oo waxaad arkaysaa war laga soo diray meel fog sidii uu loo soo diray islamarkaba iyadoo aan la kantaroolin inuu ka baxo maaragtay idaacadaha ama telefishinada horay uga booda warkii inkastoo ay jiraan hay-ado warbaahineed oo ay abuureen dad ehel u ah saxaafadda haddana waxaa jira kuwo kale oo loo abuuray ganacsi ama dano kale burhaan axmed daahir ayaa sheegay in dhibaato weyne ay ka imanayso warbaahinta leh danaha gaarka ah waxaa jirtay idaacad baa furmaysay waxaa loo samaysan jiray ujeedo markaa barnaamij socda in lagaga qayb gala idaacadaasi oo cid siyaasada doonaysa in ay awood ku yeelato ama saameyn ku yeelato in awood lagu siiyo waxaana marar badan dhacday in xarumo badan oo sidaa ku furmay markii mashruucii u dhammaaday ay u furmeen inay baaba'een oo meesha ay ka baxeen mararka isbedelada siyaasaddu ay dhacayaanna xarumo badan baa hawada soo gala oo samaysma laakiin muddo yar dabadeed marka howlahaasi loo sameeyey ama saameyntii la rabay siyaasaddii ay ku yeeshaan marka ay hirgasho ama la gaari waayo iyaguna waa ay naaqusaan oo way baaba'aan dibbay u baaba'aan waxaad arkaysaa idaacado badan oo furmay oo haddana xirmay telefishinno badan oo hawada soo galay oo iyaguna xirmay burhaan waxa uu ka hadlay dhibaato kale oo caama oo dhinaca xirfadda ah oo haysata suxufiyiin badan wariyaasha maanta jira ee shaqeeya waa wariyaal daayar aada u dadaal badan la oran karo tasiyaadka haystaan aad bay u yaryihiin duruufaha ay ku shaqeeyaanna waa duruufo aad u adag sidaasoo ay tahay haddana kartidooda ayaa keenta maanta in dalkan aan joogno ee soomaaliya wararka ka dhacaya iyo waxyaabaha ka dhacaya haddana adduunka ay gaaraan oo bulshada soomaaliyeed dunida ku kala firiqsan meel walba ay joogaan warkii ay ku helayaan tayada warkaasi iyadu waa intuu leeyahay waa su-aal kale waxaana arkaysaa wariyaal badan iyadoo sidaas ay tahay ayaa haddana waxaa sii saaran cadaadis badan oo kaga imaanaya hadday noqotay dadka saameynta kuleh gudaha dadkay la shaqeeyaan ha noqoto madaxda ayaga la shaqeeyaan ha noqoto dadka ku hareereysan oo siyaasiyiinta meelaha ay joogaan ka shaqeysa ee joogta awoodda kuleh ha noqoto maamulada magaranaysa ay ku dhex shaqeynayaan kooxaha kale ee siyaasadda ee saameynta kuleh ee dalka ka jira oo hanjabaado badan uga kulmayaan oo ku qasbaya in ay tabiyaan waxyaabo markaasi iyagu haddii yacni xorriyad buuxda ay haysan lahaayeen ama dareenkooda ay exercise garayn lahayn inaanay tabin lahayn marka cilado badan baa halkaa ka imaanay wariyihii asagoo awalba dhibaatooyin badan haysteen aqoontiisa xadidnayd haddana marka culays kale loogu sii daro waad garan kartaa oo tayadii warka iyo wartabintu aad bay hoos ugu dhexaysaa waxaana ka imaan kara halkaas dhaliilo badan oo dhanka anshaxa
ku xadgudubkan anshaxa saxaafadda ha ku timaado xirfad la'aan xilkas darro ama dano gaar ah kii la doonee waxay halis ku tahay wadajirka bulshada oo lahanto xasilooni waarta oo soomaaliya ka dhalata iyo nolosha suxufiyiin badan intaasi waxaa ku dhan qaybtii koowaad ee barnaamijka anshaxa saxaafadda qaybta labaad ee berritana waxaynu kaga hadli doonnaa waxa ka jira in suxufiyiinta soomaalidu ay laaluush qaataan
aad iyo aad bay aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa haruun macruuf oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi ka hadlaysay anshaxa saxaafadda oo qaybteedii ugu horraysay aad dhegaysateen